بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسينا وحو قبل لبن يا آيات لحدا استيدات وكمد سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay warabbuka rabbiga yakhluqu wuu abuuraa maa yashaau wuxuu doono wayakhtaaru wuu doortaa ay maa yashaau way wuxuu doonana wuu doortaa maa kaana ma ahaanin lahum iyaga uma ahaanin alkhiyaratu doorashadu iyagu doorasho ma leh subxaana allahi alla nasihidiisa watacaalaa wuuna kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan wa rabbuka rabbigaa yaclamu wuxuu og yahay maa tukinu waxay qarinayso suduuruhum laabahoodu iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujinayaan wahuwa alle wahuwa isagu allahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye lahu isaga keligiibuu u sugnaaday alxamdu mahadoo dhan fil uulaa midda hore dhexdeeda waalaakhirati iyo midda dambe dhexdeeda walahu isaga keligiibuu u sugnaaday alxukmu xukumkana isaga keligiiba iska leh wa ilayhi xaggiisana turjacuuna ladiin celinay rabbi subxaana wa tacaala isaga ayaa wuxuu doono abuura wuxuu doonana doorta macnaha u fiican ee ayadda lagu fasirayo waa macnaha ibnulqayim caleyhi raxmat ullaahi uu marayo oo ah alla subxaanahu wa tacaala abuurka khalqigiisa nina kalama tashado sid cidduu doo wuxuu doon u abuuraa doonistiisay ku xidhantah wayakhtaaruna waxa weeye makhluuqii uu abuuray yuu cidduu doono ka dhex doortaa oo kala doorashada khalqigana isagaa iska leh mathalan bini aadamka abuuristooda isagaa doonay wuu abuuray bini aadamka dhexdiisii haddana inuu kala doorto oo qaar rasul uu ka dhigo qaar uu ka dhigo dad saalixiin ah qaar uu awliye ilaahay ka dhigto doorashadaa isagaa iska leh khalqigu waxba ma kala dooran karaan asmaanta isagaa abuuray haddana isagaa kala doortayoo zaman fadli badan oo dooran iyo fadli iyo zaman laga fadli badan yahay buu ka dhigtay isagaa dhulka abuuray haddana dhulkii markuu abuuray isagaa kala doortay oo qaar fadli gooniya u yeelay doorasho gooniya doortay sida mathalan maka oo kaleeto madiine oo kale baytulmaqdis oo kaleeto dhul uu doortay baa jira oo uu ka dhex doortay dhulka intiisa kale marka abuuristana isagaa iska lahoo abuurista doonidiisay ku xidhantah doorashada khalqiga la kala doortana isagaa iska lahoo ayaduna doonidiisay ku xidhantah wayakhtaar amaa khalqigu ayagu doorasho ma leh waxaa ma dooran karta adi yacni dhulkaa ilaahay meel aad kala dooran karto dhihi karto meeshanaa meeshaa ka fadli badan iyadoon ilaahay kuu doorin ma jirto khalqigaa ilaahay ma dhihi karti midbaa mid ka fadli badan ayadoo dooridda ilahay iyo doorashadiisa aadan haynin asmaanta ma kala fadlili kartid adigoo tafdiilka ilaahay iyo doorashadiisa aan haynin khalqigu iyagu waxba ma dooran karaan saas way macnaa maa kaana lahum alkhiyara marka doorashadana ilaahay baa iskale abuuristii ka horraysayna allah alle subxana wa tacaala alle ayaa nasahan oo xumaan oo dhan iyo waxay ku sheegayaan ka nasahan wuxuuna ka saromaray waxyaalaha ay la wadaajinayaan iyo kuwa wax ugu darayaan rabbi subxana wa tacaala intaasi waa awoodda ilaahay subxaana wa tacaala iyo maamulka inuu isagu leeyahy xaggii cilmiga marka loo yimaado wuxuu rabbi ogsan yahay waxyaalaha laabuhu qarinayaan ee qalbiga ku jireen weli ka soo bixin iyo waxyaalaha aad muujinaysaan oo af ama adin aad ka samayseen oo banaanka usoo baxay intaba alla waa ogyahay subxana watacaala waa midka xaqa lagu caabudo cibaadadana gar u leh wixii isaga kasoo hadhayna gardaray ku tahay in la caabudo ammaan dhammaystiran iyo mahadin buuxda adduunyada iyo aakharaba isagaa iskale fi luulaa waalaakhira midda hore waa adduunyada waalaakhirati midda dambena waa nolosha dambe ee aakhara wey labadaba isagaa mahad buuxda iskale rabbi subxana watacaala maxaa yeelay yani wax lagu ammaanana isagaa iskaleo kamaal dhammaystirnaan aan dhimanaansho lahayn oo ammaan keenta isagaa iskale asbaabta laysku ammaanana oo waxyaalaha laysa siiyana isaga unbaa bixiya adduun iyo aakharaba marka ammaan buuxda oon dhimanayn isagaa alla iskale subxana watacaala xukumkana isagaa leh adduunka hadduu joogana isaga adduunka hadduu jiran adduunka jiritaankiisana isagaa alla maamula khalqiga oo ama yani kawniyan kawniyan isagaa u xukuma cidduu doonuu dilaa cidduu doonuu nooleeyaa cidduu doonuu waxsiiyaa cidduu doonuu qadiyaa wahaakada sharci ahaanna isagaa xugum kalehoo isagaa nidaamkay ku noolaan lahaayeen inuu u dejiyo xaq u leh ayagu laakiin inay nidaam dejistaan oo xayr xeer dejistaan xaq uma aylah walahu lxukmu adduunkan markuu dhammaadana isagaad u laabanaysa meel kaloo la aadi ma jiro isagaa idin abuuray hadhowna isagunbaad ku noqon doontaan macna wa rabbuka rabbigaa yakhluqu wuu abuuraa maa yashaau wuxuu doono ayuu abuuraa wayakhtaaru wuu doortaa maa yashaau wuxuu doonana wuu doortaa allahu yastafii min almalaaikati rusulan wa min annaas isdifaaga ilahay baa iskale subxana watacaala sidaas daraaddeed marnaba ruuxii ku yidhaahda meel baa khayr ku jira ama meel baa meel ka fadli badan ama zaman baa zaman ka fadli badan ama hebel baa hebel ka fadli badan ikhtiyaarka noocaasa sameeya isagoon xagga ilaahay ka haynini waa gardaro waa faragelin hawl ilahay buu faragelinaya macana wayakhtaaru alla isagaa doorta wuxuu doonoo khalqigiisa kala doorta wey maa kaana ma ahaanin lahum ayaga khalaa'iqdii wey asnaamtan ay caabudayaan iyo khalaa'iqda kale toona uma ahaanin alkhiyaratu doorashadii ayagu doorasho mala waxba ma dooran karaan waxbana ma kala dooran karaan oo ma kala fadili karaan subxaana allahi alla nasihidiisa xumaan oo dhan laga nasaho wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay ayuu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan waxan ay ku garab wadaan ee waxbana abuuri karaynin waxbana dooni karayn waxbana dooran karaynin kuwaas ilaahay subxana wa tacala waa ka saramaray wa rabbuka rabbigaa yaclamu wuxuu og yahay maa tukinu waxay qarinayso suduuruhum laabahoodu waxay qarinayaan qalbiga waxa ku jireen weli kasoo bixin sheekada ku wareegaysa wuu ka warhaya wamaa yuclinuuna iyo waxay muujinayaan wahuwa alle wahuwa isagu dheh allahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye cibaadadiinna isaga keliya gar u leh inaad baridaan weydiisataan u carartaan yani waxa way gargaar weydiisataan tala saarataan u sujuudaan isaga keligii baa iskale u gowracdaan lahu isaga keligiibuu usugnaaday alxamdu ammaanta iyo mahadda buuxda mahadcelinta iyo ammaanta buuxda isagaa iskale fil uulaa midda hore dhexdeeda nolosha hore oo ah adduunyada waalaakhirati iyo midda dambe dhexdeeda oo aakhara ah walahu isaga keligiibuu usugnaado isagaa iskale alxukmu xukumkana isagaa iskale maamulkan adduunka la maamulayana isagaa maamulaya sharci ahaanna nidaamka lagu dhaqmayo isagaa iskale inuu addoommadiisa u dejiyo wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydiin celinayaayo xaggiisaad ku dambayn doontaan qul ara'aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yawmi alqiyaama qul waxaad dhahdaa nebigu ara'aytum bal warrama in jacala hadduu yeelo allahu alle calaykum korkiinna hadduu yeelo alleyla habeenkii sarmadan mid daa'im ah ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhayo man waa kuma ilaahun ilaah ilaahaasoo hayrullahi alla aan ahayn kaasoo ya'tiikum idinla imaanaya bidiyaa'in iftiin afalaa tasmacuuna miyaydaan wax maqlayn qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow ara'aytum bal ii warrama in jacala hadduu yeelo allahu alle calaykum dushiinna annahaara maalintii sarmadan mid daa'im ah yani mid daa'imo joogto ah hadduu idinkaga dhigo ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhayo man waa kuma ilaahun ilaah oo hayrullahi alla aan ahayn kaasoo ya'tiikum idinla imaanaya bileylin habeen taskunuuna habeenkaasoo taskunuuna aada xasishaan fiihi dhexdiisa aada xasishaan afalaa tubsiruuna miyaydaan arkaynin miyaydaan wax arkaynin way macna waxaa laynoo muujinayaa jadwalkan adduunku ku kala socdo ee habeenka iyo maalinta ah inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala nicmo iyo gallad uu ina siiyey hadduu inaga qaadana cid kaloo ina siin karto ama inoo yani waxaweye bedelkiisa ina siin karto inaysan jirin waxaad ku dhadhaabali nebi maxamedow bal ka warrama ii warrama bal hadduu alle habeenkaas uu ka yeelo korkiina mid daa'imo joogta ilaa maalinta qiyaamada habeen mugdi uun haddii laydin geliyo oo qoraxdiiba laydinka ceshadaba qoraxdiiba soo bixi weyda oo mugdi laydiin daayo ma ilaah aan alla ahayn ayaa idiin keeni kara iftiin qoraxdii laydinka ceshaday oo iftiinka laydinka ceshaday cid kaloo keeni karta ma jirta ma jirto mar haddayna jirin soo wax weyn oo ilaahay idiin galay ma ah allah keliyaa keeni kara afalaa tasmacuuna miyaydaan maqlaynin oo dad wax maqla aydaan ahayn taasi waa midda oo waxay muujinaysaa macnaha baahida aan u baahannahay iftiinka iftiinka iyo faa'iidadu inoogu fadhiyo iftiinka qoraxda khaasatan yacni maalintaa iftiinkeeda haddii laydinka qaado habeen daa'ima laga wada dhigo yaan alla ahayn oo idiin keeni kara iftiin yaa idiin keeni kara ma jira wey macnaha marka maad wax maqashaan way marka bal dhanka kale haddana ka istaago ka warrama haddii maalin daa'ima isku bixisa laga dhigo ilaa maalinta qiyaamada oo mugdi iyo habeenba aada weydaan ha habeen aada weydaan oo habeenku muxuu noogu fadhiyaa habeenka waad xasishaan waad nasataan waad seexataan yacni waxa weeyaan waad degtaan habeen aada xasishaanba haddaad weydaan oo iftiin isku bixisa laga dhigo yaa idiin keeni kara habeen aada xasishaan cid aan alla ahayn oo idiin keeni karta ma jirta ma jirto mugdigana cid aan ilahayn oo keeni karta ma jirto adduunku marna waa mugdigaas waxaa lagu talagalay inaad shaqadii iyo daalkii ka nasataan seexataan jidhkiinu awooddii iyo xooggii iyo nashaadkii dib uu usoo xeshado si ugu diyaargaroobo maalin cusub iyo shaqo cusub maalinna waa iftiinoo waxaa loogu talagalay inaad shaqaysataan ood yani waxa weeyaan hawlihiina gashaan oo iftiinkaa ka faa'iidaysataan allah subxaana wa tacaala sidaa jadwalka u dejiyey mid ka mid a haddii laydinka qaado cidaan allahaynoo idiin keeni karta miyaa jirta jawaabtu waa maya allah baa marka idin maamulaya sidaas way macnaa qul waxaad tidhahdaa nebigo ara'aytum bal ka warrama in jacala hadduu yeelo allahu alle calaykum korkiina alleyla habeenkii hadduu ka yeelo sarmadan mid daa'imo joogto ah isku bixis ah ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay man waa kuma ilaahun ilaah oo hayrullaahi alla aan ahayn kaasoo ya'tiikum idiinla imaanaya bidiyaa'in iftiin idinla imaanaya waa kuma ilaaha aan alla ahayn oo idiin keenayo idinla imaanaya iftiin afalaa tasmacuuna miyaydaan maqlaynin labada aayadood midna waxaa lagu khatimay afalaa tasmacuuna mid waxaa lagu khatimay afalaa tasmacuuna waa lagu gebagabeeyey ta dambana waxaa lagu gebagabeeyey afalaa tubsiruuna miyaydaan arkayn maqalku habeenkiibuu yuu xoog badan yahay aragguna maalintiibuu xoog badan yahay saas daraaddeed baa loogu khatimay midda hore waxay ahayd in jacala calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaamati xilliga mugdiga ah oo godadka iyo guryaha la kala galo oo shanqadhu yaraato xilligaas waxaa la yidhahdaa waa suldaanu samci baa la yidhahdaa wakhtigaa waxaa taagan dowladnimadii maqalka maqal baa haysta markaa oo xoog badan araggii markaa waa daciifayaoo dee mugdi baa jira wax badan ma arkayo afalaa tasmacuuna maqalkii wakhtigiisii iyo meeshiisii baa la joogaa markaa markay maalinimo iyo iftiin timaadana shanqadhaa badanaysa oo dhaqdhaqaaqa badanaya oo maqalkiibaa daciifay markaana waxaa xoogaysanaya araggiibaa xoogaysanayo afalaa tubsiruuna miyaydaan arkayn wey marka marka mid walba suldaankiisii iyo wakhtigiisii weeyaan baa macnaa laleeyahy qul waxaad dhadaa nebi ara'aytum bal ka warrama in jacala hadduu yeelo allahu alle calaykum dushiina annahaara maalintii hadduu ka yeelo sarmadan mid joogta ah mid daa'ima hadduu ka dhigo ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay man waa kuma ilaahun ilaah ilaahaasoo hayrullaahi alla aan ahayn kaasoo ya'tiikum idinla imaanaya bileylin habeen idinla imaanaya yaa mugdi iyo habeen idiin keeni kara habeenkaasoo taskunuuna aada xasishaan fiihi dhexdiisa aada xasishaan ilan haddii iftiin jiro si fiican loo seexan maayo seexashada iyo mugdiga ayaa isu isu habboon oo la isku hagaajiye iftiinka iyo shaqaysiga iyo socodka iyo dhaqdhaqaaqana waa la isku hagaajiye waa isku habboon yahay midba mid buu ku habboon yahay marka sidaas daraaddeed hurdada maalintii amidda habeenkii kaagama filla taas ilahi baa subxana wa tacala sidan wuxuu qorsheeyey afalaa tubsiruuna miyaydaan arkaynin oo wax arkaynin dad wax arkaya miyaydaan ahaynoo sidaa ilaahay wax u maamulaya miyaydaan arrintu idinku muuqanin oo aydaan u arkaynin oo markaa aydaan waana qaadanin wey macna macnaheedu waxa weeye kama maarantaan waxyaaba idinka hadda idinla muuqda inaysan faa'iido badanba idinku fadhiyin ayaa haddana haddii laydinka qaado aydaan ka maarmi karin oo noloshiina lafdhabar u ah hadda habeenkan iyo mugdigan imaanaya marra tegaya haddaadan aada ugu sii fiirsanin waxaad leedahay loomaba baahnaba iftiinkan iyo qoraxdan taata haddaadan aada ugu fiirsanin waxaad is leedahay oo maxaabad uga baahan tahay laakiin markaad si fiican u dhuuxdo oo aada u fiiriso waxaa kuu soo baxaysa la-aantood maba jiri kartid haddii ilaahay baa m keenaya hadduu qaadana cid kaloo keeni karta ma jirto in alle inta khubaro iyo aqoon-yahan iyo madax iyo dawlado iyo adduunka ka jira kulligood hadday iskaashadaan qoraxdaa haddii la istaajiimiyay soo saari karaan ma soo saari karaan saas way macanaha habeen haddii la geliyo khalqigaa iftiin uma keeni karaan haddii iftiin isku bixisa uu noqdona habeen ma keeni karaan saas xilliyada qaarkood baa waxaa dhacda maalan yurubta galbeed oo kaleeto yurubta waqooyi ku taalla cirifka xilliyada qaarkood waxaa dhaxda ayna qoraxda arkinba markaasaa kadeedkii rafaadka haysta aad la yaabaysa bilaha qaarkoodna waxaa dhacaysa qorax uun isku bixisa markaasaa markay seexanayaan waxaad arkaysaa bustayaal bay ku dadayaan darishadaha bustayaal iyo maryo iyo gurigii waxaa lagu samaynayaa mugdi sinaaci ah oo iyaga gacantooda ku samaysteen rafaadka haysta dad arka waad la yaabaysa maxaa yeele haddii la seexanayo waa in mugdi la helo haddii la shaqaysanayana waa in iftiin la helo labadaa ilaahay isu dheeli tiray haddii la waayay nolosha bini aadamku qiiqiil bay gelaysa khatar bay gelaysa macnaha saas weeyaan ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته نحريستي صدرتين وإذين نحريسني أيو جعل يلي لكم إذنك الليل هبينك والنهار ما ننتي بإذن يلي لتسكنوا سعر حسشان فيه هبينك نحريسني walitabtaguu iyo si aada u raadisaan min fadlihi fadligiisa aada u raadisaan maalintii walacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukridaan faa'iidadii ku jirta wataa habeenkiiyo maalinta yeelidda uu idin yeelay waa naxariis horta uu idin naxariisanayo oo maxaa faa'iidada ku jirta ta litaskunuu fiihi habeenka waad xasilaysaa walitabtaguu min fadlihi maalintiina fadligiisaaad raadinaysaa fadliga macnaha waxaa laga wadaa arsaaqda uu idiin qoray baad raadinaysaan midi beer buu falanayaa mid xoolihii buu foofsanayaa mid ganacsigii iyo dukaankii buu furanayaa mid xafiis buu fadhiyaa mid waa xamaalanayaa walitabtaguu min fadlihi maalintii bay dhacaysa fadliga risiqa ilahay idiin qoray baad raadinaysaan macnaa waa maalintii maxaa la doonayaa marka walacallakum tashkuruuna inaad alxamdulilahi dhaho aqoonsada nicmo weyn inay tahay ilahay idin galay subxana wa tacala kana mahad celiyo wamin raxmatihi naxariistiisa daraaddeed ayuu jacala yeelay alle lakum idinka alleyla habeenkii buu idin yeelay iyo wanahaara maalintii litaskunuu si aad u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa w walitabtaguu iyo inaad raadisaan darteed min fadli fadligiisa inaad raadisaan qaar fadligiisa xaggii inaad wax ka raadisaano risquu idin qoray waa maalintii walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaano oo maxau yahay shukrigaas inaad ilaahay u mahad celisaan waxay leeyihin culimada qaarkood shukrigaa waxaa laga wadaa inaad cibaadaadka noocyahooda kala gedisan aada gudataan maxaa yeelay haddii habeenkii cibaadadiisii ay wax ku dhaafo maalintii baad ka daba tegi karta taan soo marnay wahuwa aladii jacala lakum alleyla waalnahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuuran marka habeenkii maalintii cibaadadii halmaan ama hurdo kaaga tagtay habeenkii baad ka daba tegi walcagsu bilcagsi takalena waa sidoo kaleta macnaha waywma yunaadiihim fayaqulu ayna shurakaaiya aladiina kuntum tazcumuun wayawma maalin ka sheekeen yunaadiihim alla uu u dhawaaqayo gaaladii buu u dhawaaqaya fayaquulu marka wuxuu odhanayaa ayna aaway shurakaa'iya kuwii wax ila wadaagay aladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tazcumuuna kuwa sheegta aniga inay wax ila wadaagaan kuwaad sheegi jirteen aaway wanazacnaa waa aamusayaan marka jawaab male jawaab male ilan beentii macnaha waxa wey waa burburtay wixii adduunka ay ku sheekaysan jireen baaba'day jawaab markay jawaabi waayeen wanazacnaa waan siibnay buu rabbi yihi subxana watacaala min kulli ummatin ummad kasta xaggeeda waxaan ka soo siibnay shahiidan mid markhaati ah mid mara kacaya waa rasuulkii loo diray wey faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi haatuu la imaada burhaanakum xujadiinni la imaada in adiga wax layla wadaagay oo kuwa wax ila wadaaga ay jireen burhaantaad uhaysteen keena facalimuu markaa waxay ogaadeen ana alxaqa xaqu lilaahi ilaahay inuu usugnaaday wadalla waxaana lumay canhum xaggooda waxaa ka lumay maa kaanuu waxay ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta allah u dhawaaqayo wuxuu leeyahay aaway kuwii aada sheegi jirteen adduunka inay wax ila wadaagaan oy cibaadada ila wadaagaan oy baryada ila wadaagaan oo xuquuqdayda aan goonida ulahaa aada wax ka siiseen aaway waa aamusayaan marka ilan jawaab ma leh been sideedaba xaqiiqadeedii haddii loo tago way dhammaan waa dhammaatay marka wixii wax jira inuusan ahayn arke waa aamusayaan marka waxay ku jawaaban male markaasaa waxaa la soo saarayaa ummad walba rasuulkeedii markhaatiga ku ahaa in xujadii lagu oogay xaqa la soo gaadhsiiyey waxan looga digay iyagu ku madax adeygeen markhaatigii baa la keenaya rasuulkii meeshuu taagan yahay waa ku markhaati kacay ayagiina su-aal baa la weydiiyo waa ka jawaabi laaya markaasaa rabbi wuxuu leeyahay burhaantii iyo xujadaad u hayseen in aniga wax layla wadaago keena aaway xujadii ilan waxaan iska caabudun maa iska raacun maa abbaan ka soo gaadho oo hidday noo ahaan jirtay ma ah waxaa la doonayaa burhaantaad u hayseen in aniga wax layla wadaago maamulka kownkan iyo cibaadada layla wadaagaayo aaway burhaanteedii xujadeedii keena maalinkaasaa waxay ogaanayaan xaqa inuu ilaahay keligii leeyahy muxuu yahay cibaadada inuu alla keligii lahaa oo cidi in lala wadaajiyay ay gardarro ahayd oy khalad ahayd oy khaldameen maalinkaasay ogaanayaan laakiin waa maalin ogaanshuhuusan waxba tarin wadalla canhum maa kaanuu yaftaruuna waxay been abuuran jireenna maalinkaa waa ka lumeen way ka lumeen maxaa laga wadaa waxba ma qabanayaan wixii ay isku halaynayeen ama sanam ama macnaha waxa weye yani dhagax ay isku halaynayeen ama geed ay ku talagasheen aakhara waxbuu idiin tari lahaayeen ama wadaad dhintayo lahay waxbuu tarayaa wixii ay waxtar moodayeen maalinkaa maba hayaan war aaway sheekh hebelki aaway sheekhii hebel ahayn isku halaynayay ee shafaacadiisa aan ku talagashana aaway lama hayo wadalla canhum maa kaanuu ila wax jiraba ma ahayn isaga unbaa ismoodsiiyey kan qabriga dul fadhiya unbaa ismoodsiiyey inuu waxtar yahay mooye waxtar meesha maba oolinba xaqiiqadii meeshuu isku halaynayay markii la tegayna waaba lumayba xaggee jira sheekh hebel warkiisa lama hayo wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun waxba ma tari karaan marka macnaha saas weya ayb wa yawma maalin ka warran yunaadiihim uu u dhawaaqayo alle fa yaquulu wuxuu odhanayaa ayna aaway shurakaa'iya kuwii wax ila wadaagay alle cidina lama wadaagtee ayagu say qabeen wey macnaha shurakaa'iya kuwii wax ila wadaagay aaway aladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tazcumuuna kuwa sheegta biannahum shurakaa'iy inay wax ila wadaagaan kuwaad sheegi jirteen aaway wanazacnaa ma jawaabin marka jawaabtoodii lama sheegin wanazacnaa waan siibnay min kulli ummatin ummad kasta xaggeeda waxaan kasoo siibnoo kasoo saarnay shahiidan mid mara kacaya mid markhaati furaya oo rasuulkii loo diray faqulnaa waxaanu nidhi markaa haatuu la imaada burhaanakum xujadiinni keena xujadii aada u hayseen shirkiga iyo aniga in wax layla wadaago aaway burhaanteedii xujadeedii aaway facalimuu markaa waxay ogaadeen ana alxaqa xaqii lilaahi ilaahay keligii inuu usugnaaday alla keligii inuu xaqa lahaa oo cibaadada gar u lahaa oo inta kalena gardarro ay ku ahayd cibaadada la siiyey yay markaa ogaanayaan shirkigii inuusan waxba ka jirin wadalla waxaa lumay canhum xaggooda waxaa ka lumay maa kaanuu waxay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta ina qaruuna kana min qawmi muusa fabaqa calayhim waaataynahu min alkunuuzi ma ina mafatixahu latanu'u bilcusbati uli lquwa id qaala lahu qawmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin halkan nin qaaruun la yidhaahdo oo reer bani israa'iil ka tirsanaa ayaa qisadiisa laynoo sheegay waa qiso darsi xambaarsano bini aadamka sidiisaba luma laba shay baa khalda ama boqortooye iyo madaxnimaa khalda ama xoolaa khalda boqortooye iyo madaxnimo dadkay khaladay fircoon baa tusaale loogu soo qaadaa iyo ragga la midka xooluhu dadkay habaabiyeen oo lumiyeenna waxaa tusaale loogu soo qaataa ninka la yidhahda qaaruun ninkiibaa marka qisadiisa laynoo sheegaya si aan darsi uga qaadano rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qawmi muusa muuse qowmkiisa ayuu kamid ahaa muuse qowmkiisa mid ka mida ayuu ahaa qowm muusa waa reer bani israaiil wey fabagaa wuu wuu gardarooday oo wuu kibriyay calayhim muuse qowmkiisa korkooda ayuu ku qooqay yani wuu gardaroodayoo kibir iyo isla weynan ayuu sameeyey wa aataynaahu waxaanu siinay bu rabbi subxana watacaala qaaruun waxaan siinay min alkunuusi kaydadka xaggooda waxaan ka siinay waxyaabaha la kaydsado xaggooda waxaan ka siinay maa shay ina mafaatixahu furayaashiisu latanuu'u ay cuslaanayso bilcusbati koox ay ku cuslaanayso kooxdaasoo ulilquwati taag u saaxiiba xoog iyo awood u saaxiiba id wakti ayaanu siinay qaala uu yidhi lahu isaga qowmu qowmkiisii ay ku yidhaahdeen id wakti baanu siinay qaala ay dheheen lahu isaga qowmu qowmkiisii markay ku yidhaahdeen laa tafrax warniyo ha farxi maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farxe wabtaqi raadi fii maa aataaka allahu wuxuu alla ku siiyey dhexdiisa fii maa shay dhexdii aataaka allahu alla uu ku siiyey shaygaa dhexdiisa waxaad ka raadisaa addaara daartii alaakhirata ee dambaysay walaa tansa hana halmaamin nasiibaka nasiibkaaga min addunyaa adduunyada xaggeeda nasiibkaaga iyo gobolkaad adduunyada ku lahaydna ha halmaamin wa axsin samafal oo khalqiga ilaahay u samafal kamaa sida axsana allahu ilaahay uu samafalay ilayka adiga uu kugu samafalay walaa tabqi ha raadinin alfasaada fasaadin fi lardi dhulka la fasaadiyo maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax fasaadiye qaaruun wuxuu ka mid ahaa reer bani israiil qowmkii nabiyullaahi muusa ayuu ka mid ahaa nin ka mid u ahaa mufasiriin badani waxay leeyihiin nebi muuse calayhi salaam bay ilmaadeer ahaayeen qaarna adeerkii buu ahaa bay leeyihin taasi wax nasa looma hayo laakiin qur-aanku wuxuu sheegay uun reer bani israiil inuu ka tirsanaa nin noocaasu ahaa wuu kibray oo reer bani israiil korkooduu ku xadgud xadgudub iyo gardarro ku kacay gardarruu ku kacayo yacni dadkiibuu dulmiyey xadgudub badan buu sameeyey waxaanu siinay bu rabbil sababtii keentay xadgudubka iyo gardarada baa la sheegayaayo waxaanu siinay buu rabbileya waxyaabaha la kaydsado dahabka iyo lacagaha iyo fidada iyo waxyaalaha kaydka gala xaggooda waxaan ka siinay wax badan wixii badnaabaa siduu u badnaabaa tusaale laynaga siiyo waxaa la yidhi furayaasha mafaatixdu jamcu miftax wa jamcu miftaxdaa udaa tafsiir kalaa jiray yacni furaha furayaasha khasnadaha xooluhu ku jiraan ee kaydadku yaallaan furayaashooda ayaa waxay ku culus yihiin koox rag ah oo weliba xoog xoog badan koox rag ah oo tiro ah oo haddana rag xoog la ah ayaa furayaashay ku culus yihiin kaydadkaas bakhaaraday ku jiraan furayaashoodiibaa waxay ku culus yihiin oyna qaadi karaynin rag kooxo haddana xoog badan ma qaadi karaan haddii furayaashiiba aan la qaadi karin oo rag kooxii hadday isugu tagaan oo xoo xoog badan oo taagle ayna qaadi karaynin bal kaydadka meeshaa ku jira ka waran intay dhan yihin furayaashoodiibaaba la qaadi la'yahay soo carrada ka batay ma furayaashii haddii la hinjin la'yo la qaadi la'yahay waxa kaydadka iyo bakhaarada ku jiraayo caadi ma ah xoolo noocaasa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala markaasaa waxay ku yidhaahdeen qowmkiisii iyo tolkiisii baa waaniyey kibirkiisi iyo isqaadqaadkiisi iyo isla weynankiisa markay arkeen iyo xadgudubku samaynayo iyo siduu xoolihii ugu qooqay baa tala la siiyey dad wan wanaagsan baa ilaahay u bixiyey oo qowmkiisa ka tirsan markaasay la taliyeen waxay ku yidhahdeen warniyo kibirka da laa tafraxa farxi bay dhaheen faraxa faraxan hadda lagama wado faraxa caadiga ee qalbiga faraxa caadiga ee qalbiga ruuxu wuxuu iska celin kara maaha wax lagu kalifana addoonka maaha sida uu leeyahay alimaamu shaatibi caleyh raxmatullahi kitaabkiisa muwaafaqaat yacni faraxu iyo yani murugta iyo waa waxyaalo bini aadamku is iska celin karin laakiin waxaa laga wadaa hadda faraxan faraxa ayaa waxaa ka dhasha xadgudub marka faraxa waxaa ka dhasha kibir iyo isla weynan marka waxay leeyihiin warqooqan iyo kibirkan faraxa keenaya iska daa amaa faraxa caadiga markaad wax hesho inaad ka faraxdo markaad wax weydo dhib kugu yimaadana aada murugtahay taa layskama reebo layskumana taliyo taasi waxa weeye waa shay ijbaariyan qalbigu uu qaadanayo go-aan qalbigu gaadhayo taasi marka wax daaqada bini aadamka ka baxsan wey maanaa laakiin mid ay kala hadlayaan oo laa tafrax ay leeyihiin yani waxa weye waa kibir iyo qooq warniyow ha qooqinoo kibirkan iyo isla weynankan iska daa waxoogaagan ilaahay ku siiyey dhexdiisana daarta aakhara ku raadi xoolahan ilaahay ku siiyey iyo waxoogaagan aada haysato waxaad ka dhigataa kasab aakharo oo aakharo ilaahay waxaad ugu dhawaato ka dhigo oo yani waxa weeyaan yani ha ku kibrin wixii ilaahay adduunkan kaaga qorayna nasiibkaaga ha halmaamin walaa tansa nasiibaka min addunya macnaha waxaa laga wadaa tafsiirka u rooni waxyaabaha ilaahay kuu xalaaleeyey oo xalaasha ah isticmaal cabitaanka hadday cuntada tahay hadday tahay arbax hadduu yahay gaadiid hadduu yahay guri la dega hadduu yahay wixii ilaahay kaaga qorayo mubaaxana adduunka ka qaado wixii kaleetana aakharo uga faa'iidayso oo beer aakhare iyo suntuuq aakhare gasho saasay kula talinayaan waa tale aada u qiimo badan ilaahay siduu kuugu samafalay oo xoolaha kuugu dhiibayna khalqiga ilaahay ugu samafal oo midka baahan wax ka tar oo qaraabada ka xidhiidh oo diinta ilaahay ku garab istaag oo niyahow samafalkaa ilaahay kuu samafalay ha ku bedelin xumaan dhulkana fasaad ha ka shaqayn fasaad ha raadin oo fasaadku muxuu yahay macaasida dulmigu waa fasaad oo shirkigu waa fasaad oo dunuubtao dhan waa fasaad dhulka fasaadinaysa maxaa yeele waxaa ka dhalanaya ilahi subxana wa tacaala ciqaabtiisaa ka dhalanaya abaaraa ka dhalan cuduraa ka dhalan fasaad baa ka dhalan dhibaatooyin bay la imaanee dhulka fasaadka ka daayo ilaahay wuxuu ku siiyey ka mahad celi ha ilaah alla subxaana wa tacaala kuwa wax fasaadiya ma jeclen taladaasay ujeediyen waa tala aada u qiimo badan maxaa yeelay dadka intooda badan baa sidan u badan haddiiba waxoogaa xoolaha ilaahay uu siiyo uma badna xoolahaas siduu uga faa'iidaysan lahaa in la waafajiyo aada bay u yartahay bal xoolahaasi waxay ku bixinayaan inay aakhare ka fogeeyaan oo masaalixdiisa iyo danihiisa uu garan waayo oo xoolihii ay la weynaadaan oo kibir iyo isla weynan iyo qab iyo macaasi iyo qooq iyo khamro cad iyo daroogo raadi iyo halkaasay la galaan halkaasay la galaan laakiin inuu xoolihii wixii ilaahay u baneeyeyna ka isticmaalo oo danihiisa adduunya ku guto waxna uu aakhare uga faa'iidaysto sanduuqa aakhare gashado khalqiga ilaahayna ugu samafalo yacni fasaad iyo xumaanna uusan ka shaqaynin ma dhacayso marka ugu horraysa waxoogaa la siiyaba horta kooxda ugu xun buu kala qabsanaya adduunyada ama kuwa madaxda mufsidiina buu garab u noqon ama meehe isagii baaba xoolihii wuxuu u isticmaalayaa inuu noloshiisa ku kharibo ama wuxuu bilaabayaa inuu diinta ilaahay kula dagaalamo wuxuu bilaabayaa khalqiga inuu ku dulmiyo yani waxa weeyaan qaab noocaasa unbuu bilaabi mooye inuu alxamdu lilahi intuu yidhaahdo nolol qabow oo degan oo wixii ilaahay uu qorayo xalaalana uu ka faa'iidaysto wixii kalena aakharo ay u galaan iyo sanduuq aakharo taasi ninka la waafajiya aad bay u yartahay waa ruuxun macnaa waxoogaa waafajin ilaahayna helay talabaadna adduunyadan la siiye cilmi uga horreeyey yani waxaa fiican intaan adduunyo lagu siinin cilmigii adduunyada aad ku maamuli lahayd in lagu siiyo adigoo aqoonteedii iyo cilmigeedii le markaa kadib in adduunyo lagu siiyo haddiibu ilahi ku siinayo subxana wa tacala laakiin mushkilo waxa weye adoo jaahila haddii xoolo gacanta lagaa geliyo saas adigun baa isgubi masaalixdaada iyo danahaagun baa dib u gubi adduunyadaadana waad gubi aakhiradaadana waad gubi marka dambana adiga oo muflis ah oo ilaahay agtiisa uusan waxba ku oolin unbaa xoolihii ku dhaafayaan ama adaa dhaafiya waa teg marka ilaahay subxaana wa tacaala talada noocan oo kaleeta ah nin khayr loo ilaahay khayr la damcay unbuu waafajiya saas way macana ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qawmi muusa muuse qowmkiisa mid ka mid ayuu ah fabaqaa wuu gardaroobay oo wuu xadgudbay calayhim korkooda ku xadgudbay wa aataynaahu waxaanu siinay min alkunuuzi kaydadka xaggooda waxyaabaha la kaydsada xaggooda waxaan ka siinay maa shay ina mafaatixahu furayaashiisu latanuu'u ay cuslaanayso bilcusbati koox ay ku cuslaanayso kooxdii ay ku cuslaanayso kooxdii ulilquwati yani taagta u saaxiibka ah kooxdii guruub dhan oo rag ah oo taag iyo tabar iyo xoog u saaxiiba ayay ku cuslaanaysa id wakti ayaanu siinay qaala ay yidhaahdeen lahu isaga qawmu qawmkiisii markay ku yidhaahdeen laa tafrax warniyo ha farx yacni qooq ha qooqinoo kibir faraxan aada xoolahan ku baraxsan tahay kibir iyayna kugu xambaarin iyo qooq maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farax kibra yani faraxoodu kuwa uu kibirka iyo qabka iyo silwooyinka ku xambaaro wabtaqi raali bay dheheen fii maa shay dhexdii aataaka allahu alla uu ku siiyey shaygaa dhexdiisa waxaad ka raadisaa addaara daartii alaakhirata ee dambaysay yani xoolahaaga waxaa loo shaqaystaa oo kow ka ah asbaabta loo kasbado kow waxa ka ah xoolahaaga aada aakhara janno ku heshay laakiin sababtaa cidda u kasbato wayar saasay maanaa guri ku dhiso oo macnaha waxa weye islaamo badan ku guurso oo macnaha waxa weeye baabuur ku gado oo beer ka samayso intaa uun mooyaane oo dhar quburuxsan ka gado laakiin waxa weeyaan war xoolahani ka dhigo aakharo waxaad janno ku gasho dadka u kasbadayo oo niyada ay ku jirtaa waa yartaa macnaha dad yar wey walaa tansax halmaamin nasiibaka nasiibkaaga ha halmaamin min addunya adduunyada xaggeeda wixii ilaahay kaaga qoray oo xalaalana ha halmaamina ka isticmaal wa axsin samafal kamaa khalqiga u samafal kamaa sida axsana allahu alla uu samafalay ilayka adiga kuugu samafalay walaa tabqi ha raadinin alfasaada fasaad fi lardi dhulka dhexdiisa ha raadinin maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax fasaadiyey bal ninkaa naseexada la siiyey iyo jawaabtiisa fiiriya qaala wuxuu yidhi inamaa uutiituhu waa un laysiiyey calaa cilmin cilmi korkii baa laygu siiyey cindii agtayda ama cindii agtayda say ila tahay wey awalam yaclam miyuusan ogeyn ana allaha alle qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga hortii min alquruuni ummadaha xaggooda mancid huwa isaguba ashaddu adayg badan minhu isaga xaggiisa ka adayg badan quwatan xagga taagta iyo tabarta oo wa akharu badan jamcan xagga kulminta xoolaha la kulmiyana isaga ka badan walaa yus'alu lama weydiiyo almujrimuuna dembiilayaasha can dunuubihim dembiyadooda lama weydiiyo maalinta qiyaamada maxaa yeele way iska cadda weydiin uma baahna wey macnaha macnaheedu waxa weeye wuxuu ka fahmay hadalkaas talada iyo naseexada loo jeediyey ayuu wuxuu ka fahmay inay leeyihiin war waxaan ilaahay baa iska kaasiiyey kamaa axsana allahu ilayka soomar ku dheh waa samafal ilaahay taasuu ka jawaabay wuxuu leeyahay xoolahan aad ku haysaan waa laiska kaasiiyey goormaa la iska kaysiyey buu le goormaa la iska kaysiyey inamaa uutiitu calaa cilmin cindii ha waxaa laygu siiyey ogaansho uu alla ogaaday in aan mudnahay in aan mudnahay oon dadkeedii ahay oon xaq u leeyahay ogaansho uu alla og yahay taasaa laygu siiyey layskama kaysiinin bule manaa bilaashna layguma siinin haddaad moodaysaan samafalna ma aha ee waxaa alla ogaaday inaan xaq u leh oon gar u leh oon mudnahay buu ogaaday sidaasi waa tafsiirka u fiican oo macnaha waxa weeyaan yani lixaaqa aayadaha dambe soo socda ay aayaddan macnaha waxa wey aakhirkeeda ayaa laga fahmayaa inuu macnuhu kaa yahay culimada qaar ka midnana tafsiir kale ay marayaano calaa cilmin cilmi korkii xaalaan ku sugnahay baa laysiiyey oo cindi agtayda yacni aqoontay abaa laygu siiyey aan anigu aqaano qaabka loo shaqaysto iyo qaabka xoolaha loo kulmiyo iyo qaabka loo rogrogo iyo qaabka loo kobciyo aqoontay ah ayaan ku helay ee wax laysiiye ma jiro tafsiirkaa dambe waa tafsiir laga xoog badan yahe walow mufasiriin badan ay marayaan laakiin tafsiirka xoogga badani waxa weeye in la yidhaahdo calaa cilmin ogaansho alle uu ogyahay ma aha ogaansho anigu aan leeya aqoon aan leeya maaha calaa cilmin ogaansho uu alla ogaaday in aan mudnahay iyo raalli ahaansho uu raalli iiga yahay iyo xaq aan u leeyahay baa laygu siiyey saa in la yidhahda fiican ayib oo waxay la mid noqonaysaa marka aayadda kale وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم آه. يعني بني آدم مركا دباتة سابته دباتة دي إلهي بقوة واقري dhibaatadii marka laga qaado nicmo aan ugu bedello rabbi subxana watacaala nicmo siino wuxuu leeyahay innamaa uutiituhu calaa cilmin waxaa laygu siiyey ogaansho uu alla ogaaday inaan anigu mudnahay oon xaq u leeyahay ma odhanayo ilaahay baa iska kasiiye ilaahay baa iska kasiiye buu ka dagaalamaya ilaahay baa iska kaasiiyey ee maadan mudan nin buu ka dagaalamaya nin kale may ee raalli buu ilaahay iga yahay buu leeyahay maxaa looga jawaabay waxaa looga jawaabay miyuusan ogeyn alla inuu halaagay ummadihii hore cid isaga xagga taagtii awoodda ka xoog badan xagga xoolahana ka ururin badan macnaheedu waxa weeye xoolo la ururiyo oo lagu siiyo gacantaada ku jiraay hadday ku tusayaan ilaahay raalli ahaanshihiisa ama xoog iyo tabar aada leedahay hadday loo daliishanayo ilaahay inuu raalli kaa yahay kuwo kaa horeeyo intaba haystay baa la halaagay haddii raalli looga yahay miyaa la halaagi laha maya ee macnuhu saa meehee waxoogaagan lagu siiyey waad ku imtixaananta allah subxaana wa tacaala wuxuu siiyaa mid uu jecel yahay iyo miduu necab yahay mid uu jecel yahayna wuu siiyaa xoolaha iyo xooggaba mid uu necab yahayna wuu siiyaa xoolaha iyo xooggaba saa u qaadatay ma aha waan mudnahay iyo raalli buu iiga yahay iyo saasaa laygu jecel yahay ma ahee mas'aladu waa imtixaan inay saas tahayna waxaa ku tusi kuwo kaa horreeyey baa inta labadaba laysugu daray xoog iyo xoolaba baa haddana la halaagay haddii la jecel yahay miyaa la halaagi laha lama halaaga wey maanaa saas weyaan ayb qaala wuxuu yihi innamaa uutiituhu waa un laysiiyey xoolahaa waa laysiiyey kunuusta iyo kaydkaa waa laysiiyaa calaa cilmin ogaansho korkii baa laygu siiyey alla uu ogaaday in aan mudnahay oon xaq u leeyahay cindii aniga agtayda waa say ila tahay cindiida marka waxay noqonaysaa ay fii ra'yi fii ra'yi waa la yidhaahdaa almas'alatu kada wa kada cindii soo lama dhaco mas'aladu waa saa iyo saa aniga agtayda yani say ila tahay saasay noqonaysaa markaas calaa cilmin cilmi korkii baa laygu siiyey alla uu ogaaday ogaansho korkii baa laygu siiyey ama ogaansho dartii alla uu ogaaday inaan mudnahay iyo jacayl uu jecel yahay baa laygu siiyey cindii aniga agtayda iyo siday ila tahay say aniga ila tahay samafal ma ahee ogaansho alla uu ogaaday inaan xaq u leeyahay oon mudnahay iyo jacayl uu jecel yahay baa laygu siiyey kaa korkiisaan ku qaatay wey macnaha awalam yaclam buu rabbi yihi subxana watacala markuu saa leeyahay awalam yaclam miyuusan ogeyn ana allaha alle qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga hortii min alquruuni ummadihii hore xaaluu ka mid yahay min alquruuni ummadihii hore xaggooda inuu ka halaagay man cid huwa isaguba ashaddu adayg badan minhu qaaruun xaggiisa ka awood badan yani ka adag man cid huwa isaguba ashaddu adayg badan minhu qaaruun xaggiisa ka adayg badan quwatan xagga taagta ka awood badan oo ka xoog badan oo wa aktaru ka badan minhu xaggiisa weeye jamcan kulminta xoolo la kulmiyana isaga kaga badnaa kuwa inaan halaagnay miyuusan ogeyn haddii waxaa siismadiisu jacayl ku tusayo lama halaageen adigana jacayl laguma siinin iyo raalli lagaa yahay iyagaana raalli looma siinin masaladu waa imtixaan wey walaa yus'alu lama weydiiyo can dunuubihim dembiyadooda lama weydiiyo almujrimuuna dembiilayaasha maalinta qiyaamada dembiilayaasha dunuubtooda lama weydiiyo maxaa laga wadaa way iska caddahay dunuubtooda lama weydiiyo yani waaba la garanba yucrafu lmujrimuuna bisimaahum fa yu'khadu binnawaasi walaqdaamu wejigoodaaba laga garan inay dembiilayaal yihiin astaamahoodii iyo calaamadihii waa iska cadiyiin saas daraaddeed in la weydiiyo war dembigaa ma gasho dembiile ma tahay la dhihi maayo waa iska cadiyin warkooda wey macana fakharaja calaa qawmihi fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata adunya qaaruu wakaa marka bini aadamku waa saas waa cajaaib bini aadamka isagoo shalay caydh ahaa oo aada la yaabaysa xaalkiisu suu u yaalay baa maanta ilaahay wax siinayaa ee dabadiisu muuqatay ee dawarsanahayay ee tacbaanka ah maba haba war ma ihi buu leeyahy kaad gigmoodaysa maba ihi goorma buu ku leeyahy goorma war soo shalay kii maadan ahayn sida xadiidkii kusoo arortay saddexdii nina midna macnaa waxa wey baraska qabay qisahooda garanaysaan malagii markuu ku soo noqday ee uu ku yidhi warniyaho ninba hambale waxa tara soo shalayso kii maadan hayn baana ee kan ahaaye yani bidaarta lahaaye kan war yaadi mooday buuri yaadi moodaysaa malaha mid kalea igu khaldaysaa buu leeyahy bini aadam oo kale miskiin sidaas way macana inta maalinta laga qaado maalinkuu saaleeye maalinta ku xigta intaba haddii laga qaadana isagoo calacalayadan kacdaan wa marka maalintuu waxayana waa kibirsan yahay oo cirkuu isla joogaa maalintuu waxoogaa waayana sabir male adkaysi male maana saas fakharaja calaa qawmihi kharaja wuu fakharaja wuu baxay qaaruun calaa qawmihi qawmkiisa korkoodu kusoo baxay fakharaja calaa qawmihi qowmkiisa korkoodu kusoo baxay fii ziinatihi quruxdiisa dhexdeeda xaaluu ku sugan yahy aada intuu isu soo qurxiyey buu maalin maalmaha ka mida kusoo baxay qowmkiisii reer bani israa'iil qaala waxay yidhahdeen marka alladiina kuwii yuriiduuna doonaya alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay nolosha adduunyada kuwii rabay ee qalbiga ay kaga jirtay waxay yidhaahdeen yaa laysa shalayte lanaa may noo sugnaato mila maa shay mid la mida uutiya la siiyey qaaruun qaaruun la siiyey qaaruun shayga la siiya mid la mida muu noo sugnaado inahu isagu laduu xadin dheef midu saaxiiba way cadiimin oo weyn wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waylakum halaagiine war halaagina habaar ku dhaca war balaayaa idinku dhacday sawaabullahi ilaahay sawaabkiisa ayaa khayrun ka khayr badan liman cid u khayr badan aamana rumeeyey oo wa camila sameeye saalixan camal wanaag walaa yulaqaaha lalama kulmiyo a weedhaa lalama kulmiyo ila asaabiruuna kuwa sabra mooyaane walaa yulaqaaha jannadana waa loo celiyaa kelimadaana waa loo celiyaa sawaabu llahi khayrun liman aamana wa camila saalixan kelimadaana waa u noqon kartaa damiirku macnaha qaaruun maalin maalmaha ka mida siduu dadka indha saraxaadiyo oo u jahwareeriyey iyuu maalin maalmaha ka mida intuu si fiican isoo qurxiyey jannadana waa loo celiyaa kelimadaana waa loo celiyaa sawaabu llahi khayrun liman aamana wa camila saalixan kelimadaana waa u noqon kartaa damiirku macnaha qaaruun maalin maalmaha ka mida siduu dadka indha saraxaadiyo oo u jahwareeriyey iyuu maalin maalmaha ka mida intuu si fiican isoo qurxiyey oo soo labistay oo gaadiidkiisii kii ugu qurux badnaa soo fuulay ayuu dadkii kusoo baxay dadkii marka labaa loo qaybsamay labaa loo qaybsamay dad waxaa jira qalbiga mar walba adduun jacayl uu kaga jiro adduun jacaylkuna uu u dheryahay jahli u dheryahay xaqaa'iqda umuurta iyo adduunku suu u kala socda iyo adduunyay maxaad gashaa maxaad gudaa iyo waxba aan ka warhaynin qalbigiisana adduunya jacayl ay tifkata kuwaas waa koox kooxna waa koox ilaahay cilmi siiye subxana wa tacaala waxay garanayaan qaaruunkan isqaadqaadahaya wuxuu xaalkiisa ku dambayn doono waxoogaagan uu haysto meeshuu kasoo jeedo xaalku wuxuu noqon doono adduunyadanoo dhan waxay tahay bay fahmayaan aakhare iyo nolol dambay ogyihiin dadkii cilmiga lahaa ee aqoonta lahaa ee garashada lahaa ee xaqaa'iqda umuurta ogaa kuwaas iyo kuwa labad koloo qolada horey u qaybsamay qoladii hore qalbiga adduunyada kaga jirtay waxay yidhahdeen yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruun ha shalayte qaaruun waxa la siiye oo kale maana la siiyo waa nin dheef weyn la siiyey alla maxaa loo dadaalay talow annaga maxaa nalooga qadiyey waxa la siiyey intanoo kale maxaa naloo siin waaye isagii unbayba sheeko ka dhigteenba wixii kan la siiyey unbuu nin walba rabaa intanoo kale in la siiyo oo anigana maxaa isagoo kale layga dhigi waayo maxaa la ii qadiyey waxaas iga akrinaya kuwii cilmiga la siiyey oo garashada lahaa kuwiibay waaninaya waxay leeyihiin weyn lakum hoogine war habaar qabalyaan hoog idinku dhacye war ilaahay sawaabka uu diyaariyo aakhare ku diyaariyey baa ka khayr badan qaaruun wuxuu maanta wato oo yaa loo diyaariyey sawaabka waxaa loo diyaariyey dadka iimaankiiyo camalka saalixa la yimid dadka iimaankiiyo camalka saalixa la yimid waxa aakhare ugu diyaarsan baa qaaruun wuxuu maanta ka ag muuqda ka khayr badan oo maxaa ilaahay halkaa ku diyaariyey subxana wa tacaala maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxayna dhagina maqal ilina arag qalbi bini aadanna weligii aan kusoo dhicin yaa ilaahay meeshaa ku diyaariyey oo dadka iimaankaiyo camalka saalixa la yimid u diyaariyey qaaruun muxuu haystaa waxaan macno lahayn baa agtiisa ka muuqda marka taasaa khayr badan bay ku yidhahdeen ee waxaan ha ku indha saraxaadin oo yeena idin khaldine iimaan iyo camal saalixa ku dadaala aakharana u fikira waxoogaagan yani waxa weeyaan yayna idin wareerinna saasay leeyihin walaa yulaqaaha ila asaabiruun laba macnay leedahayo in la yidhahdo damiirku wuxuu u noqonayaa jannada haddii la yidhahdo jannadu u noqonaya hadalkoodii qayb ka mid walaa yulaqaaha jannada oo laga fahmaya khayrka la diyaariyey walaa yulaqaaha jannada lalama kulmiyo ila asaabiruuna kuwa sabray mooye oo maxay ka sabreen macaasida ilahay bay ka sabreen adduunyadiiyo shahwadeeday ka sabreen daacada ilaahay bay ku sabreen maqaadiirta ilaahay iyo waxa ilaahay u qadaray ku dhacayabay ku sabreen dadkaa ayaa lala kulmiyaa jannada ama walaa yulaqaaha damiirka haddii loo celiyo kelimada kelimada ahlulcilmigu ay dhaheen haddii loo celiyona hadalku waa kala go-an yahay marka oo allah wuxuu leeyahay walaa yulaqaaha kelimadaa ah ay dhaheen culimmadu lalama kulmiyo ila asaabiruuna kuwa sabro mooyaane kelimadaas dad sabro unbaa haleela oo adduunyada fitnadeedi iyo mawjadeedu markay dadka soo qaabisho oy ku timaado dadka kelimadaa hela ee mawqifkaa istaagaayey waa dadka ilaahay sabirka siiya subxana wa tacala illa waxa weye cilmigii laftiisii hadduusan sabir wadanin miyaad sugnaani maya cilmigu waa inuu camal iyo sabir leeyahy adigoo cilmi leh ayaad haddana laga yaaba inay adduunyada ku duubsato oo adduunyadu ku qaadato oo imisa yani cilmi lahayd oo culimo lahayd oo aqoon lahayd oo fitanku adduunyadu markay yimaadeen ay mawjadihii dabaylihii qaadeen oo meenta meeluu ku dambeeyey aan la garanaynin in uun aad ku dhex aragto adduunye isagoo erdiga eriyaya mooye camal aakharaba inaad ku dhex aragto ayarta sooma badna marka ila asaabiruuna sabir baa asaas u ah iimaanka sabir baa asaas u ah camalka saalixa sabir baa asaas u ah macsiyada ka tegitaankeeda sabir baa asaas u ah cilmiga sabir baa asaas u ah camalka sabir baa asaas u ah ila asaabiruun saas daraaddeed baa nabigan wuxu uhi sal alay wasalam sabir wax ka weyn adoon lama siiya buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh sabirka ugu weyn wax ilaahay ku siiya subxana wa tacala wa qaala waxa yidhi fakharaja wuu baxay calaa qawmihi qowmkiisa korkiisa kusoo baxay waxaad garan kartaa oo aayaddeed ka faa'idaysanaynaa xilliga xilliga fitanku dhacaan fitnooyinka waxay asbaabta lagaga badbaado waxaa ka mid a cilmiga ruuxu inuu aqoon iyo garasho leeyahy saas yacni waa qodobka ugu muhiimsan bay ka mid tahay oo keena inuu ruuxu fitanka ka badbaado fitna imaanaysa ninka caalimka waa fahmaya fitnadaas say ku timid mawqifkii laga istaagi lahaa xataa wuxuu saadaalin karaa isagoo nusuusta kaashanaya waxay ku dambayn doonto fitna adduunyaa timid fitan dagaallaa yimid fitan gaalaa yimid fitankii yimaadaba cilmigu wuxuu tiir dhaxaad u yahay asbaabta lagaga badbaadayo mawjadii markay intii kala qaaday rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala qaala aladiina uutuu lcilma weylakum thawaab allah cilmi baa sifadooda asaas wey maana marka ruux cilmiga inuu ku dadaalo wey fakharaja wuu baxay ninkii laodhan jiray qaaruun calaa qawmi qowmkiisa korkoodu kusoo baxay fii ziinatii quruxdiisii xaaluu ku dhex sugan yahay qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa yuriiduuna doonaya alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay nolosha adduunyada kuwii doonaya qalbiga ay kaga jirtay ayaa waxay yidhaahdeen yaa layta shallayte lanaa maynoos ahaato maymunoo ahaado mithla maa shay mid la mida uutiya la siiyey qaaruunu qaaruun la siiyey innahu isagu laduu xadin dheef midka u saaxiiba weeye cadiimin oo weyn wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waylakum halaagiine hawaabullah ilaahay hawaabkiisa ayaa khayrun khayr badan abaalgudka ilaahay aakhare ku diyaariyey ayaa ka khayr badan qaaruun wuxuu haysto liman cid bay u khayr badan tahay aamana rumeeyey oo wa camila sameeye saalixan camala wanaagsan walaa yulaqaaha kelimadaa lalama kulmiyo oo lama siiyo lama waafajiyo ila asaabiruuna kuwa sabra mooyaane fakhasafnaa bihi muxuu ku dambeeyey qaaruun warkiisa fakhasafnaa waan goynay bihi isaga iyo wa bidaarihi daartiisiiba alarda dhulkii baan la goynay famaa kaana ma ahaanin lahu isaga min fi'atin koox uma ahaanin kooxdaasoo yansuruunahu u hiilinay min duuni illahi alla ka sokow wamaa kaana isaguna muusan ahaanin min almuntasiriina kuwa guulaysta oo wax iska celiy wa asbaxa waxay ahaadeen alladiina kuwii tamanaw jeclaystay makaanahu booskiisa derajadiisa bil amsi shalayto booskiisa kuwii jeclaystay waxay ahaadeen yaquuluuna kuwa yidhaahda way waa yaabe kaannahu waaba isago kaana allaha dhe kaana allaha waaba iyadoo alleh yabsutu uu fidiyo alrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid oo wayaqdiru wuu cidhiidhiyaa lawlaa amana allah inuu alla galladaystay haddayna jiri lahayn calaynaa korkanaga inuu nagu galladaystay haddayna jiri lahayn la khasafa wuu goyn lahaa dhulka binaa anagu dhulka nala goyn lahaa sidii uu ku sameeyey qaaruun way waa yaabe kaannahu yani sha'nigu waaba isagoo laa yuflixu ayna liibaanin alkaafiruuna gaaladu ayna liibaanin dhulkaa lala gooyey isagoo isqaadqaadayo xaragoodhaya ayuu alla subxaana watacaala dhulka la gooyey ma isagii keligiiba maya isagiiyo degmadiisii iyo guryihiisiiba dhulkiiba liqay sida nabiga xadiiskiisu ku suganya salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam ninbaa isaga oo xaragoonaya oo isqaadqaadaya ayuu alla dhulka la gooyey markaasuu dhulka sii gelaya maalinba qayb baa lasii jiidaya dhulka lasii gelinaya marka qaaruun bay ku fasiraan culamada qaarkood inkastoo xadiisku macnaha waxa weeyaan uusan ninka magacaabin dhulkaa lala gooyey isagiiyo degmadiisii isagiiyo gurigiisii daartiisii dhulka markii lala gooyey koox u hiiliso usoo gurmatana muusan helin isagiina nin wax iska dhiciyo ma noqonin waa markaas habarta aduba adoo meeshaa isqaadqaadahayo oo jidka isqaadqaadahayo haddii baabuur yar kugu yimaado oo ku dardaro koox kuusoo gurmanna ma jirto adigiina wax iska dhicin weyda waaba saas markii ay arkayeen reer bani israa'iil oo indhahoodii shan yihiin ayaa qaaruun saa lagu sameeyey qoladii shalayta lahayd yaa layta lanaa mila maa owtiya qaaruun maanta muxuu jawaabtooda noqonaya waata jawaabtooda waa isla yaabeen marka wa asbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilamsi waxay yidhaahdeen waa yaab waa la yaaba ilaa arrintuusaan moodaynay maba ahaba ila ninkan waxa la siiyeyba jacayl looma siinin ilan ma ahayn wuxuu mutay eh waxaan kadaata ilan imtixaan bu ahaa way waa la yaab wey macnaha waa la yaab eh ilan alla risqiga ninkuu doonana wuu u waasiciyaa addoommadiisa ka mida ninkuu doonana wuu ku cidhiidhiyaa oo arrin ku xidhan ma aha jacayl iyo nacayb ku xidhan maaha ee doonidda ilaahay bay ku xidhantaho xikmad kaley ku salaysan tahay saasay leeyihi hadday arrintii ku baraarugeen hadday garteen arrinta baynamaa ahlulcilmigu goormay garteen intayna waxaana dhicin bay ahlulcilmigu garteen sooma laakiin caamaygu goormuu ku baraarugay mar dambe saas daraadeed baa culimada salafku waxay yidhahdaan markay fitanku soo socdaan oy soo qaabilaan dadka ahlulcilmigu way gartaan laakiin caamada iyo dadka jaahiliintii waxay gartaan fitnadu markay daba jeediso oo tagto sooma hadda ufiirsan soomaaliya wixii ka dhacay markay balaayadu bilaabanaysa culimadu way ka digahayeen war balaayadaasi balaaya dabada ku haysa war joojiyasa kuma hayne caamadiiyo dadweynuhu shacabkii say u garaacayeen oo u yaacayeen maanta markay dabada jeedisay uu nin walba ku baraarugay dawladdii baa duntay oo qarankii baa baaba'ay oo waddankii waa la bililiqaystay oo qabqablayaal baa inaga shaqaystay oo gaalaa ileen waxaanoo dhan inoo degtay waa mar dambe oo xeedhiya fandhaal kala dhexeen soomaali dabaqabadna aynan hayn caam iyo nin aan cilmi lahayn oon garasho lahayn mar dambe oo fitnadii tagtay waxay galaafan lahaydna ay galaafatay buu ku baraarugaa laakiin ruuxa cilmiga iyo aqoonta leh wuxuu garanay markay soo socotaba wuu garanaya yani waxa weyaan ilan ilaahay buu diintiisiibuu garan qur-aankiibuu garan sunnadii nebiguu garan axaadiistiibuu hayaa dhaqankii salafkuu hayaa wuu garanay fitnada mawqifkii saxiix ee laga istaagi lahayna wuu garanaya saas way maanaa marka mar dambay leeyihiin ilaan arrintu sidan ma ahayn markaasaa waxay leeyihiin alle hadduusan nagu galladaysan lahayn ilaan annagana dhulkaana lala goyn laha yani waxay ka wadaan haddii qaaruun sida wax loo siiyey oo kale iyagana loo siin lahaa sidiisoo kalean u kibri lahayd markaasaa maanta halka aan ku dambayn lahay ilaahaygii qaaruun intuu siiye naga haystay alxamdulilah bay taagayihin maanta ama ma ahee waxay leeyihiin yani waxa wey taasi waa mid ama waxay ka wadaan jeclaysigii aan jeclaysanaynay een lahayn yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruun jeclaysigaa aan sidiisoo kale inna laga dhigo aan jeclaysanaynin oo khalad ahayd allaha aan noo qabanin dembigaasoon dhulka nala goynini maanta waa alxamdulilah haddaaman maanta banaanka joogno alxamdulilah bay leeyihin macna saas laqasafa bina ilan waa la yaabe gaaladu ma liibaanto ilaa nin gaali khasaaro unbuu ku dambeeyaa sidaa uu ugu dambeeyey qaaruun ha isqaadqaado kursigiisu ha cajabiyo xoolihiisu ha cajabiyeen ilan gaal meel xun buu ku dambeeya saasay leeyihin macnaha waa mar dambe fakhasafnaa waan goynay bihi isaga iyo wa bidaarihi daartiisiiba alarda dhulkaan la goynay famaa kaana ma ahaanin lahu isaga min fitnatin min fi'atin wax kooxi uma ahaan yansuruunahu min fi'atin koox kooxdaasoo yansuruunahu u hiilinaya min duuni illahi alla ka sokow wamaa kaana muusan ahne isagiina min almuntasiriina kuwa guulaysta oo wax iska dhici wa asbaxa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamanaw jeclaystay makaanahu booskiisa bilamsi shalayto yaquuluuna kuwa yidhaahda bay ahaadeen way waa yaab eh waydaasi tafaasiir badan baa ku jirta tafsiirka haddaan marnay waa mid ka mid a tafaasiir kaloo salafka laga soo guuriyaa jira way alam tara ana allaha saas macnaha way kaana allaha alam tara ana allaha waa qataada ibnu jariir say qataada barayo ibnu jariirna rajaxayo yani waxa way tafaasiir kalena waa jirta laakiin waydaasaa ugu yar fudud in laga dhigo yani waxa tacajub way waa yaab eh kaana allaha kaanadanna yani kaanadu waa xarfu tashbiih wataxqiiq waay hadda taxqiiq baa laga wadaayo xaqiiqo wey kaana allaha kaana allaha alle xaqiiqee alle yabsutu ila wuu fidiyaa arrisqa risqiga liman yashaau ciduu doonugu fidiyaa oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid wayaqdiru wuu cidhiidhiyaa calaa man yashaau wey lawlaa amana allah inuu alla galladaystay haddayna jiri lahayn calaynaa korkanaga oo uu gallatiisa uun aana ku joogi lahayn la khasafa wuu goyn lahaa dhulka bina annagana dhulkunala goyn lahaa way waayaabe kaannahu shanigu waaba isagoo ah laa yuflixu inayna liibaanin alkaafiruuna gaaladu inayna liibaanin ilan gaal khasaara unbuu ku dambeeya tilka taasi addaaru ee daartaa alaakhiratu ee dambaysa najcaluhaa waanu yeelaynaa liladiina kuwii baanu u yeelaynaa laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan kor noqosho fil ardi dhulka dhexdiisa lagu kor noqdo walaa fasaadan iyo fasaadtoona waalcaaqibatu cidhibta dambana lilmuttaqiina kuwa isjira oo ilaahay cadaabkiisa iska jira ayay u sugnaatay man ciddii jaa'a la yimaada bilxasanati xaalad wanaagsan falahu waxaa u sugnaaday khayrun mid ka khayr badan minhaa wanaaggaa u la yimi waman ciddii jaa'a la yimaada bisayi'ati midii xumayd kii xumayd ruuxii la yimaadana falaa yujzaa lama abaalmarinayo aladiina kuwii camiluu sameeyey alsayi'aati xumaanyaalka lagu abaalmarin maayo ilaa maa kaanuu waxay ahaayeen mooye yacmaluuna kuwa sameeyey waxay samaynayeen waxaanayn lagu abaalmarin maayo daartii aakharo wata tilka daaru laakhiratu daarta aakharo yani weynayn wey wax fog baa laga dhigaya yani waxa tacdiim wey daarta taadaas aakharo waxaanu u yeelaynaa barbari subxana wa tacaala dadka aan kor noqosho aan raadinin adduunka dhexdiisa ma rabaan kor noqosho adduunka dhexdiisa kor noqosho ma doonayaan fasaadna ma doonayaan kor noqoshada maxaa laga wadaa inay ilaahay khalqigiisa iska sarraysiiyaan ma rabaan dadka jannada iskale astaantooda waa noocaas ahlu jannaha dadka iskale adduunka markay joogaan kibiriyo isla weynan ma leh isqaadqaad ma leh yacni kuma jirto khalqi baad ka sarraysaan waa dad haddaa xataa hadday sad la dheer yihiin khalqiga kaleeto ama addoommada kale ama caqli la dheer yihiin ama cilmi la dheer yihiin ama kursi la dheer yihiin way tawaaducaan way isliidaan saas way maanaa dadkaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala jannada ugu talagalay waa ka xadiiska nabigeenu sal ly slam uu nabigu odhanayo ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkara axadun calaa axad walaa yabqa axadun calaa axad yani waxa weeyaan allah wuxuu ii waxyooday tawaaduca oo isliida oo hoos isu dhiga ilaa uusan ruuxna ruuxa kale ka faanin oo ruuxna ruuxa kale uusan gardaraysanin alla subxaana wa tacaala sidaasuu i amray isa sarraysiin marka ma doonayaan fasaadna ma doonayaan fasaadkana waxaa laga wadaa macaasida shirki ma rabaan bidca ma rabaan khuraafo ma rabaan macsiyo ma rabaan waa dad hagaagsan oo toosan dadkaasaa jannada iskale cidhibta dambana muttaqiinta is-ilaaliyaa leh ruuxii la yimaada midda wanaagsan mid ka khayr badan buu leeyay ila waa loo labalaabi jannana wuu ku yeelanaya waa ku mudanaya midii xumayd ruuxii la yimaadana dadka xumaanyaasha sameeya waxay sameeyeen unbaa loogu abaalgudi yani la siyaadin maayo wey wa hada min fadli illahi tabaaraka wa tacala wa cadli midda hore labalaabideeda waa xasanadee waa fadli ta dambe intaad gashay uun in lagugu abaalmariyo oo dembiyoon lagugu siyaadinina waa cadli ilahi subxana wa tacala saas way maanaa ayb tilka taas tilka taadaas addaaru daartii weeye alaakhiratu ee dambaysay saa waa dhigi karta ama tilka taadaa addaaru ee daarta alaakhiratu ee dambaysay najcaluhaa waanu yeelaynaa liladiina kuwii baanu u yeelaynaa laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan kor noqosho fil ardi dhulka dhexdiisa takabur iyo baqyi iyo xadgudub ma doonayaan walaa fasaadan fasaadna aan doonaynin waa macaasida iyo dunuub inay sameeyaan waalcaaqibatu cidhibta dambana lilmuttaqiina kuwa isjira ayay u sugnaato iskale man ruuxii jaa'a la yimaada bilxasanati tii wanaagsanay falahu waxaa u sugnaaday khayrun wax ka khayr badan minhaa xasanadaas oo waa loo labanlaabi jannana abaalgud buu u yeelan waman ciddii jaa'a la yimaada bisayi'ati tii xumayd ruuxii la yimaada falaa yujzaa la abaal marin maayo aladiina kuwii camiluu sameeyey asayi'aati xumaanyaalka kuwii sameeyey lagu abaal marin maayo ilaa maa shay mooyaane kaanuu ay hayeen yacmaluuna kuwa sameeyey waxay samaynayeen waxaan ahayn lagu abaalmarin maayo manaa lagu siyaadin maayo dembiga galeen ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad ina aladii midka farada waajibiyey calayka korkaaga nebi maxamedow alqur'aana qur'aanka kugu waajibiyey laraaduka mid ku celinaya wey ilaa macaadin makaanu caadaysi xaggii ama makaanu noqod meel loo noqdo ayuu kuu celin ama meel la caadaystay joogitaankeeda ayuu kuu celin qul waxaad dhadaa nebiow rabbii rabbiga ayaa aclamu og man cidda jaa'a la yimid bilhudaa hanuunka la yimid iyo waman cidda huwa isagu fii dalaalin baadi dhexdeeda ku sugan mubiinin oo cad wamaa kunta maadan ahayn nebi maxamedow tarjuu mid rajeeya an yulqaa in la rido ilayka xaggaaga alkitaabu kitaabkii in loo soo riday maadan rajeenin ilaa laakiinse raxmatan naxariis daraaddeed oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay ayaa lagugu waxyoodoo lagugu soo riday wey ee falaa takuunanna ha ahaanin dahiiran ku u kaalmeeya lilkaafiriina gaalada mid u kaalmeeya ha noqonin nabi maxamed sal lay waslam baa lala hadlayaa waxaa la leeyahay allaha qur-aanka kugu waajibiyey intuu kugu soo dejiyey xilkiisa ku saaray ku camalfalkiisa iyo gudbintiisa allaha kugu waajibiyey allahaasi ayaa ku celinayo wuxuu ku celinayaa ilaa macaad macaadka laba macnoba uu leeyahy in min alcaada laga keenayo caada oo waxaa laga helo markaa meesha joogitaankeeda aada caadaysatay ayaa la yidhahdaa macaadka macnaha markii la maro tafsiirka wuxuu noqonayaa macaadka maka ayaa lagu celin doonaa oo aayaddu waxay soo degaysaa intuusan nebigu maka furanin marka allaha qur-aanka kugu waajibiyey xilkiisa ku saaray qur-aankaa dartii lagu dhibayo allahaasi wuxuu kugu celin doonaa meeshii joogitaankeeda aada caadaysatay oo maka ah dib baad u qabsan doontaa maka wey sanadkii sideedaad buu nabigu qabsaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo quraysh uu ka qabsaday macnahaasi mufasiriinta selafka qaar ka mida ayaa qaba cabdullahi bni cabbaas iyo mufasiriin kalaa qaba waana tafsiirka uu imaam bukhaari caleyh raxmatullahi kitaabkiisa kusoo arooriyey wey macnaha macnaha labaadi waxa weeye in la yidhahdo laraaduka ilaa macaad macaadka in laga wado meel loo noqdo oo khalaa'iqdu u noqonayaan oo xaggee ah waa qiyaamada iyo aakhara wey jannadii iyo halkaasaa laguu celinoo allaha qur-aanka kugu waajibiyey baa aakhare kuu celin doona oo meesha loo wada noqon doono allah kugu celin doona macnaha marka waxaa laga keenay masderka min alcawd baa laga keenay macnaha saas wey macnaha ayib laraaduka ilaa macaad waxaad dhahdaa nebi maxamedow rabbigay wuu ogsaday marka maka haddii laga wadana way dhacday oo dee nebiga waa lagu celiyey horeyna wuu u joogi jiro meel joogitaankeeda uu caadaystay bay ahayd sanadkii sideedaadna dib buu ugu noqday oo wuu furtay haddii macaadka laga wado aakhare laga wadana allah subxaana wa tacaala nebi maxamed waa oorsaday wuuna celin doonaayo meeshaasaa loo soo saari doonaa jannadana ilahi subxana wa tacala waa geyn doonaa wy macnaha ayib waxaad tidhahdaa nebi maxamedow alla ayaa og cidda hanuun la timid idinka inaad tihin iyo anigu inaan ahay iyo cidda baadinimo cad ku sugan idinka inay tihin iyo aniga inaan ahay allah ina og subxaana wa tacaala ina kala saari doono ina kala xukumi doono rasuulkii baa weli hadalka u dhacayahay maadan ahayn baa le nebi maxamedow mid rajaynaya in xaggaaga kitaab loo soo rido yacni intaan lagu waxyoonin sanadkii afartan jir isagoo a waxyuu ku bilowda soomaya afartan jir intii ka horreysay in lagu waxyoon doono rasuul lagaa dhigan doono oo ilaahay malag kuu soo diri doono raje xataa maadan ka qabin inaad ogaatay iskaba dhaaf inaad og tahay iskaba dhaafe xataa maadan rajaynaynin in malag kuu imaan doono rasuul lagaa dhigan doono saas inuusan ogeyn rajana ka qabin waxaad ku garani markuu malaggu u yimid oo uu ku yidhi oo uu malagga arkay waa ka argagaxay soo maa cinaha lagu dhagay oo la cejiyo o la yidhi iqra isagoo cararahayo yidhi inaan in lay dili doonaan u malay waa ka u yimid macnaha waxa way u yimid xaaskiisii khadiija hadduu kasii warhayey oo uu wax kasii ogaa ama rajo ka qabay kitaab baa kuu imaan doono malag baa kuu imaan doona miyuu argagixi lahaa mana nexeen mana carareen mana gariireen nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa fadli ilaahay naxariis ilaahay adiga uu ku naxariisanayo sababtaana khalqiga loogu naxariisanaya baa kitaabka lagugu soo dejiyey waxaad ka warhaysay ama rajadeeda aad qabtayna maadan ahayn baa laleeyahy mar hadduu arrinku sidaa yahay falaa takuunanna dahiiran lilkaafiriina gaalada kaalmaha u noqonin gaaladan aad ka dhalatay ee carbeed iyo gaalad kale toona garab ha u noqoninoo ha badinin tiradooda ha badinin hana garab istaagin dhinac ka maroo waxyiga ilaahay ku siiyey qaaliga ah intaad qaadato meel ka istaag jidkii ilaahay kuugu talagalayna mar xataa ha kula dagaalame laakiin marnaba garab ha u noqonin oo ha u hiilinin bu rabbi ilahi subxana wa tacala maxaa yeele wax weyn baa ilahay ku siiyey wax weyn baa ilaahay ku siiyey oo gaalo aad kaga maaranto saas wey macnaha ina aladii midka allaha farada waajibiye calayka korkaaga alqur'aana qur-aanka kugu waajibiye nebi maxamedow laraaduka mid ku celinayo weeye ilaa macaadin meel joogitaankeeda la caadaystay buu kuu celinaya joogitaankeeda meelaad caadaysato hadda kahor aad joogi jirtay oo macnaha maka ah ama ilaa macaadin meel loo noqonayo khalaa'iqdu u noqonayaan oo aakhare ah ayuu kuu celinayaa qul waxaad dhahda nabi maxamedow rabbii rabbigay aclamu midkii ogaansho badan wey man cid midkii u ogaansho badan wey qof jaa-a yimid bilhudaa hanuunka la yimid iyo waman cidda huwa isaguba fii dalaalin baadig dhexdeeda ku sugan mubiinin oo cad wamaa kunta maadan ahayn nebi maxamedow tarjuu mid rajaynaya an yulqaa in la rido ilayka xaggaaga in loo soo rido alkitaabu kitaabkii qur-aanka rajadaa maadan qabin ilaa laakiinse raxmatan naxariisasho darteed oo min rabbika rabbiga xaggeeda ka ahaatay ayaanu alqaynaahu ilayka wey naxariisasho daraaddeed oo rabbigaa ka ahaatay baanu kuugu soo ridnay oon kuugu soo dejinay wey ee falaa takuunanna ha ahaanin dahiiran mid kaalmeeya lilkaafiriina gaalada mid u kaalmeeya ha noqonin garab ha u noqonin gaalada wey macnaha walaa yasudunnaka yayna ku jeedinin gaaladii can aayaatillahi ilaahay aayadihiisa yayna kaa jeedin bacda id unsilad markii la dejiyey kadib aayadaha ilayka adiga lagugu soo dejiy wadcu yeedh khalqiga ugu yeedh ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ugu yeedhiyo cibaadadiisa walaa takuunanna hana ahaanin min almushrikiina kuwa alle wax la wadaajiya ha noqonin walaa tadcu walaa tadcuu ha baryin maca allahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhare oo kale ha baryin laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye kullu shayin shay kastaay haalikun waa midkii halaagsamaya ilaa wajhahu wejigiisa mooye lahu isaga keligii buu u sugnaaday alxukmu xukumku wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinaya markii la yidhi gaalada garab ha u noqonin oo kaalmeeyo ha u noqonin waxaa lagu xejiyey walaa yasudunnaka can aayaati illah ilaahay aayadihiisa yayna kaa jeedinin gaaladu markii lagugu soo dejiyey kadib yacni waxa weeyaan hadday kuu cagajugleeyaan hadday ku cabsiiyaan hadday laaluush kuu bandhigaan iyo adduunyaan ku siinaynaa haddii ay macnaha si walbaba yaynan ilaahay aayaadkiisa kaa jeedin markii laguu soo dejiyey kadib maxaa yeele shayga ugu qaalisana ilaahay ku siiyey rajana aadan ka qabin fadli ilahay laguu siiyey mar hadday saas tahay iska jir gaaladaa yayna kaa jeedin khalqigana waxaad ugu yeedhaa xagga rabbiga ugu yeedh adigu waxaad dadka ugu yeedhaa ilaahay keligii caabuda quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu alle keligii ku dhaga oo waxaanaad caabudaysaan joojiya rabbi xaggigiisa ugu yeedh khalqiga hana noqonin kuwa ilaahay wax la wadaajiya kuwan sanaamta caabudaya dhagaxyaanta caabudaya khalqiga caabudaya kuwa ha ku darmanin baa layidhi dhinac uga istaag tawxiidkaaga muujiso dadkana tawxiidkaa ugu yeedh intaa lagagama hadhina waxaa la yidhi alle la jirankiisa ha u yeedhanin oo ha baryin mid la caabudo oo kale cid kalood u yeedhatoon alla ahan yeena jirin kaa'inan mankaan walaa malag ha u yeedhanin yacni waxa weeye nebi kaliya rasuul kale ha u yeedhanin khalqi kale ha u yeedhanin cid aan allah ahayn ha u yeedhanin alla la jirankiisa ha garab dhigin ha ku garab wadin yacni waxa weeyaan maxaa yeelay cid la baryo oo la caabudo oo baryada iyo cibaadada xaq u leh oon isaga ahayn ma jiro laa ilaaha ilaa huwa ila allahu iyo ilaa huwa waa isku macno cibaadada iyo baryada isaga keligii baa iskale cid kaloo lagu garab wadoo lala baryo ma leh yani ilaahay iyo awowyadiiyo iyo ilaahay iyo rasuulow iyo ilaahay iyo awliyoy ma jirto ilaahay iyo sheekh cabdilqaadir ha isku garabwade ha baryin goonina ha u baryin alla cid aan ahayn alliyo cid kaleetana ha isku lamaaninina alla keligii baryi barida isaga keligii baa la baryahay isaga keligii baana la caabudahay maxaa yeelay kullu shayin haalikun ilaa wajhahu wixii isaga ka soo hadho o dhan waa halaagsamaya isaga keliyaana soo hadhi doona haddaad dhagaxan caabudayso waaba dhammaanaya dhagax geedkanaad caabudaysa waaba dhammaanba wadaadkanaad caabudaysa waaba dhinto qabri buu galo waa dhammaaday yacni khalqigu waa dhammaanayaan wax dhammaanayana lama baryo wax halaagsamaya lama baryo waxaa la baryaa jiraha weligii jiri doona weligiina soo jiray kaasaa mudan inaad barido codsigaaga u geysato ku kalsoonato tala saarato laakiin khalqigan dhammaanaya iyagoo dhanba tirtirmi doona bal adigu maxaad ka raadsanay isagii baaba baaba'ahay kullu shayin haalikun ilaa wajhahu wejigaasi waa weji xaqiiqiya alla sifaadkiisa daatiga ayuu ka mid yahay waxa weeyaan sidaasaa lagu sugayaa qur-aanku ilahay ku sheegay inuu weji leeyahy axaadiista nabigeena salawatu rabbi wasalaamu calayhi yaa in badan ay ku soo aroortay rabbi inuu weji leeyahy laakiin wejigaasi waa sifo ka mida sifaadkiisa isagaana rabbi iska ken yaqaana rasuulkiisaana inaga yaqaana salafkii ummaddan baa inaga yaqaanay sidii ay kaga tageen baynu kaga tegiyo rabbi weji buu leeyahay isagaana sheegtay laakiin wejigiisu wejiga khalaa'iqda uma eka ha yacni laysa ka mitlihi shay-un weeyaanoo wejigiisu wejiyada khalqiga ma shabaho uma eka waa weji isaga u qalmoo cadamadiisa iyo weynankiisa u qalma diidina maynoo dhihi mayno weji ma jiro weji ilaahay male haddaad tidhaahdaay waa kufri maxaa yeele wax ilaahay sheegtay rasuulkuna uu sheegay baad inkirtay haddaad tidhaahdo khalqiga wejigiisu u eg yahayna waa kufri ilahay iyo khalqigiisi baa isu ekaysiisay waa inaad ku gaabsato ilaahay weji buu sheegtay wejigaasina waa weji u qalma khalqigana ma shabaho annagana intaa un baan ognahay intaa un baanan ku gaabsanaynaa ilaahay wejigiisa ayaa baaqiya inta kale waa halaagsamayaan xugun buu leeyahay xaggiisana loo noqon doonaa xukumka isagaas kale ayib wejigaa waxaad arkaysaan kutubta tafsiirka qaar ka mida waxay ku fasirayaan ilaa wajhahu ilaa daatahu isma diidayso isma diidaysa daatada iyo wejigu maxaa yeelay wejigu waa daatada qaar ka mida wejiga jiritaankiisana daatada jiritaankeeda ka laazimaya laakiin labay kale yihiin hadday a'immadii salafka yihiin oo wejiga ay daato ku fasiraan macnaheedu sifatulwajhi inay diidan yihiin maaha ee laazimkii bay ku fasirayaan laazimkii oo ah daatadii jiritaankeeda iyagoo islamarkaa haddana wejigii sugaya qolyahan muta'akhiriinta ahee firaqa ahee jidka ka lumayna wejiga way taxriifinayaan oo macno kaley u samaynayaan wejinimada dhan bayba diidan yihiin sifatulwajhi oo ilaahay leeyahay bay sideedaba iyagu inkirsan yihiin diidan yihin macnaha ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kullaabiyada iyo jahmiyada iyo muctasilada iyo qolyaha lunsan wejiga dhan bayba ka dagaalamayaanba oo ilahay weji male bay taagayin war ma idinkaa ilahay yaqaana mise isagaa is yaqaana alla subxana wa tacala a antum aclamu am illah ma ilaahay baa yaqaana mise idinkaa yaqaana alla subxana wa tacala intaa in lagu gaabsado wey macnaha marka waa dhammaanayaan khalqigu waa dhammaanaya alla mooyahy subxaana wa tacala kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali wlkraam waa kii xadiiska nabigeenu sal lay waslam asdaqu kalimatin qaalaha shaaciru kalimatu labid alaa kullu shayin ma khala allaha bailun nin gabayaa ah hadal uu ku gabayo oo yidhaahdo waxa ugu run badan buu nabi sl lay waslam gabaygii ninkii loodhan jiray labid uu yidhi alaa kullu shayin wax kastaay alaa kullu shayin maa khala allaha bailun wax kasta oo ilaahay ka soo hadhay waa baail waa kii baaba'ay aayaddu macnaha la macnay kullu shayin haalikun ilaa wajhahu saas way macnaha ayib walaa yasudunnaka yayna kaa jeedin can aayaati illahi ilaahay aayadihiisa xaggooda yayna kaa jeedin bacda id unzilad markii la dejiyey kadib aayadihii ilayka xaggaaga wadcuu nebiyow yeedh khalqiga u yeedh ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ugu yeedh ya alla keligii inay caabudaan walaa takuunanna hana ahaanin min almushrikiina kuwa alla wax la wadaajiya ha ku darmanin kuwaas waxay doona maa sheegteen walaa tadcu ha baryin maca allahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakhara oo kale ha baryin laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye kullu shayin shay kastaaye haalikun midkii halaagsamayo weeye ilaa wajhahu alla wejigiisa mooye mufasiriinta salafka qaar ka mida sida thawri iyo mujaahid iyo wajhahu waxay leeyihiin maa uriida bihi wajhuhu wixii wejigiisa loola jeedo camalka saalixa ah isma diidayso waa laba tafsiiroo iyada lafteeda aan isdiidaynin alla daatadiisuna waa jiraysaa wixii isaga dartii loola qastana waa jirayaayo abaalgudkiisa waa la helayaa waa iyaduna macnaa waxa way tafsiir jira wey lahu lxukmu xukm baa usu lahu isaga keligii buu usugnaaday alxukmu xukunkii wa ilayhi xaggiisana turjacuuna laydina celinaya suurat lcankabuut bismi illaahi araxmaani araxiim suuraddan waa suurad makiya iyado suuraddani hal tiir bay ku wareegeysaa tiir dhaxaadka ay ku wareegeysanayso waxaa la yidhaahdaa imtixaan alibtilaa khalqigan adduunyada in imtixaan loo joogo ayay ku wareegeysanaysa macnahaasayna ku bilaabanaysaa manaa alif lam mim allahu aclam bimuraadihi bidalik ilahay baa garanaya subxana wa tacala waa xuruuftii suuradaha qaarkood lagu bilowdan soo sheegnay in aan aayadna fasirin xadiisna fasirin luqadii carabigee qur-aanku kusoo degayna aan macnahooda lagu garanayn saas daraaddeed in laga gaabsadoo la yidhahdo allahu aclam bay ku fiicanta axasiba ma waxay maleeyeen annaasu dadkii ma waxay maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo an yaquuluu inay dhaheen darteed aamanaa waan rumaynay wa hum iyaga oo laa yuftanuuna aan la fitnaynayn walaqad fatannaa xaqiiqiya waan fitnayno waan imtixaanay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey falayaclamanna wuu ogaan oo falayaclamanna wuu ogaan oo wuu ogaan allahu alle aladiina kuwii wuu ogaanay sadaquu run sheegay walayaclamanna wuu ogaan oo wuu ogaan alkaadibiina kuwa beenta sheegana alla wuu ogaan subxaana wa tacaala ma waxay dadku moodayaan waan rumaynay intay dhahaan insaan lagu daynayo faraha laga qaadayo oon la imtixaanayn iyagoo la imtixaanaynay waan rumaynay bas saa in lagu daynayo miyay moodayaan saas ma noqonayso bimacna ma jirtee aamanaada waa layskaga daba imaan waanan layskala shaandhayn waa layskala hufi beenaalaha aamanaada been ku sheegay iyo midka runta ay ka tahay dhab ka tahay labadaa waa in la kala saaro see lagu kala saaraya warshad la yidhahdo warshadda imtixaankaa kala saaraysa imtixaanaad baa laisgelinaya takaaliifey masaa'ibey gaalo laysku sallidoy shahawaad iyo adduunyoy imtixaan baa laysku sii daynayaa markaasaa waxaa kala baxaya ninkii ay daacadda ka ahayd iyo kii beenaalaha warshadaasaa kala tuuraysa warshadaasaa kala saaraysa arrintuna idinka khaas idinkuma ahee sunno ilaahay oo kowniyoo soo jirtay wey in aamanaa markay dadku dhihaan oo iimaan sheegtaan lagaga daba yimaado iimaankoo la kala saaro walaqad fatanna aladiina min qablihim horay baanu u kala saari jirno imtixaankaasi waa horreeyo idinka idinkuwa bilaabanayo alla subxaana wa tacaala wuxuu leeya wuu ogaani oo wuu ogaani alle kuwa runta sheegaya iyo kuwa beenaalayaasha aamanaa kuway run ka tahay iyo kuway been ka tahay waan kala ogaan bu rabbilahi subxana wa tacala oo soo horayu ma ogeyn wixii hore iyo waxa dambe iyo waxa dhici doono iyo waxaan dhicin iyo waxaan dhici karin hadduu dhici lahaa suu u dhici lahaa bu ilahi kara subxana wa tacala wax kasta ilahay waa ogaya daqaa'iq alumuur ee meeshan cilmi ka qarsoon kama faa'iidaysanaye say culimada tafsiirku leeyihiin ibnu kathiir ibn yani ibnu cabbaas iyo keyrkii waxaa laga wadaa allah subxaana wa tacaala cadligiisa waxaa ka mid a cilmiga isagu uu og yahay addoommada wax uguma qabto masalan isaga horaan wuxuu u ogaa yaa lumi doona yaa hanuuni doona yaa iimaan qaadan doona yaa kufri qaadan doona yaa munaafiq noqon doona horay buu u ogaa laakiin ogaanshihiisa inuu addoommada ku cadaabo oo cadaab ku geeyo ma rabo wuxuu rabaa wixii uu ogaa inuu banaanka usoo baxo oo xaqiiqo dhacday uu noqdo kaasaa waxaa ka dhalanaya ciqaabta iyo abaalgudkaa ka dhalanaya laakiin cilmigii hore ee ilaahay horay u ogaa kaa isagaa ogaa kaa keligiina ciqaabtu kuma salaysna waa in horta addoonkan waxaan ilaahay horay uga ogaaday waa inay soo baxdo oo waaqic iyo wax jiro noqoto oy dhacdo say ku dhici kartaayoo ku soo baxaysaa biwaasitati alimtixaan ikhtibaarkaasaa soo saaraya wixii ilaahay horay u ogaaday kii uu horay u ogaaday iimaankiisu inuu dhab yahayna imtixaanku kusoo baxaya markaasaa khalaa'iqdu ka warhelaya midkii horay uu ogaaday inuu gaal yahay ama munaafiq yahayna imtixaankaasaa soo saaray markaasay khalaa'iqdu ogaanayeen inuu gaal ahaa ama munaafiq ahaa saasaa taas ogaanshahaas muuqda ee la wada arkayo laga warwarhayo yaa waxaa ka dhalanaya inuu ilaahay ama janno ku geeyo ama cadaab ku geeyo cilmiga la sheegayo waa cilmiga daahirka ah amaa cilmi ahaan ilaahay subxana wa tacala horay buu wax walba u ogaaday macnaha saas wey macnaha axasiba ma waxay maleeyeen annaasu dadkii an yutrakuu in laga tegayo xadiidka saxiixa nabigana ka sugan sal lay slam nebigu wuxuu leeyahy ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa dadka ugu imtixaan adag dadka waa nebiyada uma asaalixuuna dadka suusuuban baa ku xiga uma alamhalu faalamhal sida loo kala fiican yahy ninba ninkuu xagga iimaanka kaga fiican yahay waa ka imtixaan badan yahy saasuu nebigu yuri sal lay waslam yani wuxuu yubtala arajulu calaa xasabi diinihi fain kana fii diinihi salaabatun ziida lahu fi lbala ruuxa waxaa la imtixaani kolba qiyaasta iyo qadarka iimaankiisu yahay haddii diintiisu iyo iimaankiisu ay adag tahay imtixaanka waa loo siyaadinaya ilaa iimaankii laga salgaadho saas way macnaha hadduu iimaankiisu iska daciif daciif yahayna imtixaanaadka inaan aada loogu adkaynin baa laga yaaba inagoo cagsa daalikaan uhaysana midkii carruurta laga galay oo caafimaadka laga galay oo nolosha laga galay oo meel wal oo xoolaha laga galay waxaan leenahay wallahi ka waa la nacay waa la nacay kan malaha ilaahay ma rabo kiisaa loo galay wuxuu wallahi aniga liima badoonahay alla sho maxaa cadaab ii dambeey war saas ma ah saas ma imtixaankani wuxuu daliil u yahay ruuxan iimaankiisuu daliil u yahay ma aha in la nacay in la tuurayna ma ah imtixaankan haddii ilaahay sugnaansho inaad ku sugnaato kuu qadaraayo waxay kutusaysaa iimaankaaga kutusaysaa qiyaasta kolba iimaankaagu yahay buu imtixaankuna la ekaanaya saasuu nabigenu lehy salawatu rabbi waslamu aleh saas maana amaa haddii aman lagu imtixaanayn oo farahaba lagaa qaadaba maaha dembigaad gashay in laguma ogyahay meel baa lagula sugaya waa ka nabigeena sal lay slam hadda gorsaan idin sheeg yani xadiiska uu ibnu xibbaan soo saaray sheekh albaanina uu saxiixiyey nin baa nabigu yimi sal lay waslam acraabi ah markaasuu nabigu yuri sal lay waslam ummu mildam ma taqaanaa bu ummu mildam markaasu mildam ma aqaano weligaa qandha ma ku qabatay buuri weligay ma qandhanin buuri madax xanuun weligaa ma kugu dhacay buuri waa nin reer baadiya weliga xataa madaxa laygama qabanin nabigu wuxuu yihi sal lay waslam ninkii jecel nin ahlu naara inuu arkow ninkaa fiiri bu nabi yuri sal lay waslam limaada leanna wixiisii meel baa lala sugaya waa loo kaydinaya sooma madax xanuunkan dembi baa lagugu dhaafaya qandhada dembi baa lagu dhaafaya caruurta la galay dembi baa lagugu dhaafaya darajaa lagugu koryeelaya masaa'ibka kugusa socotay baa lagaaga dafcinaya ma aha saaad moodeen ma ahee kan masaa'ibtu ay daashatay laakiin sabirka ilahay waafajiyay kaasuu ilahay jecelaya subxana wa tacala saas waa inaan saa ufahana axasiba annaasu dadkiima waxay maleeyaan an yutrakuu in laga tegayo an yaquuluu inay dhaheen darteed aamana waan rumayn walxaal hum iyaga laa yuftanuuna aan la imtixaanaynin iyagoo la imtixaanayn saa in loo dayn oo aamanaa base lagu dayn miyay moodayaan walaqad fatanaa xaqiiqa waan imtixaanay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey baanu imtixaana wax soo jiray bay ahayd falayaclamanna walle wuu ogaano wuu ogaan allahu alle aladiina kuwa sadaquu run sheegay oo iimaanku dhab ka yahay walayaclamanna wuu ogaan oo wuu ogaan alkaadibiina kuwa beenta sheegay am amase xasiba ma waxay maleeyeen aladiina kuwa yacmaluuna samaynaya alsayi'aati xumaanyaalka an yasbiquunaa inay naga badinayaan naga hormarayaan oo naga baxsanayaan saa'a waxaa xumaaday ma yaxkumuuna waxay xukumayaan man ruuxii kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a allahi alla la kulankiisa fa ina ajalallahi alla ajashiisii wakhtigii uu qabtay la aatin mid imaanaya wey wa huwa alle assamiicu midka maqalka badan wey alcaliimu ogaanshaha badan waman jaahada ruuxii jihaada fainamaa yujaahidu wuu un jihaadi linafsihi naftiisa unbuu u jihaadaya ina allaha alle lahaniyun midkii deeqtoo way can ilcaalamiina unka midkii ka deeqtoo way alla subxaana wa tacaala macnaha waxaa laga wadaa addoonkii runta sheegaya la garay kii aamanaa markuu lahaa beenta sheegaya ama iimankaba aan soo helin geline gaalnimamada ku adkaysta kaasina fakan maayo haddaad iimaanka soo gasho yani waxaa la sheegaya dad baa laga yaabaa inay u qaataan oo yidhaahdaanba war meeshan iimaanka hadduuba imtixaanba dhex yaallaba iimaankaba soo in layskagaba tagaba maaha meeshan imtixaankaba maxaa ku gelinhaya waa laysku imtixaanaya taasaa waxa weeye haddaad iimaankii ka tagtana kuu daran ood gaalnimo qayaxan aad qaadato ood iimaankiiba uga cararta yaa lagu imtixaanin fakan mayse am xasiba aladiina yacmaluuna sayi'aati an yasbiquuna xoogna ku fakan mayse xeeladna ku fakan mayse meelna ku baxsan mayse marka marka iimaanka imtixaankiisa baad ajir ku heli sawaabna ku heli naciim iyo barwaaqana ku gaadhiye kollay waa la imtixaanan yahaye imtixaanka iimaanka u adkayso haddaad ka carartana fakan maysidoo imtixaankii meella uga fakan maysid haddaad gaal tahay xataa miyaan lagu imtixaanayn imtixaankii ma ka baxsanaysa maya fakan maysid saasaa laga wada am xasiba ma waxay maleeyeen aladiina kuwa yacmaluuna samaynaya alsayi'aati xumaanyaalka kuwa samaynaya ma waxay malaynayaan an yasbiquunaa inay naga baxsanayaan oo naga naga badinayaan naga hormarayaan oo ay awood xoog ama xeelad ku baxsanayaan saa'a waxaa xumaaday ma yaxkumuuna waxay xukumayaan sabirkaagii iyo adkaysigii aad u yeelatay imtixaanka abaal baad sugaysaa soo maah abaalkii ha sugi waayen waktigiisii waa soo socdaay waat man ruuxii kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya liqaa'a allahi alla la kulankiisa oo sidaa iimaanka ugu sabray oo dhibaatooyinka soo gaadhaya ugu sabray rajo uu qabo iyo la kulan iyo sawaab uu sugayo fa inna ajalallahi ilaahay ajashiisii muddadii uu qabtay la aatin middii imaanaysa wey ha sugi waayina adkayso wa huwa alle assamiicu midka maqalka badan wey alcaliimu ogaanshaha badan maxaa taa xiga sabirkaasi waxaad ku heli kartaa inaad dadaal iyo dagaal gasho oo naf iyo shaydaan iyo adduunyo la dagaalanto taa unbaad ku gaadhi kartaa tiilawaad waman jaahada ruuxii jihaada naftiisa iyo shaydaan la jihaada iyo wixiis iimaankaa ka leexinay fa inamaa yujaahidu wuu un jihaadi linafsihi naftiisa unbuu jihaadi naftiisa unbay usoo noqoni faa'iidaduu ka helo cid kale oo la qaybsanaysa ma jirto ama ilaahay uma baahna waxbana ka heli maayo mulkigiisana wax ku kordhin maayo waxaa yeelay ina allaha alle lahaniyun midkii maarmo oo ka deeqtooma wey cani ilcaalamiina uunka oo dhan buu ka deeqtoomaa hada wabilahi tawfiiq w sal allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi waslm